kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga milatari ay dhowaan imaaraadka carabtu ka samaysanayaan xeebta dekeda berbere ee maamulka somalilan kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa boqol afartan iyo saddex xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga imaaraadku ka furanayo dekeda berbere oo kulanka ka hadlay ayaa guddoomiyaha baarlamanka ku eedeeyey inuu ka cagajiidayo in mooshinkaasi laga doodo go-aanna laga gaaro waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aan aniga wax ka seexay ama aan ugu horreeyeyba cidda wax ka seexda ee ku saabsanayd arintii berbera fadlan guddoon waxaan kaa codsanayaa waxaa jirta xandhaysa guddoonka wuu seexin rabaa baalka waana maarata muxaadhewaa uu seexin rabaa wuu hurdiisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankaanuu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelsho nasiibkiisa wuxuu rababa ha noqdo hala diido ama ha laisku raaco laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani ay gudanayaan dhinaca kale brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka ayaa iska fogeeyey eedayntaasi waxaana uu sheegay in aanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen dekeda berbera iyo saldhigga ay imaaraadku halkaasi ka samaysanayaan waxaase uu xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo xildhibaan cabdulaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaas in ajandada loogu daro oo doodiisa la geliyo laba arrimoodaan soo jeedina ama hadda ka dooda sida uu soo codsaday waa mid laakiin anugu tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiishiisa waxa la galay heshiiska noocuu yahay muxuu yahay sayb yahay ma hayno in aan u gudbiyo xukuumadda aan lidhaahdo tafaasiil nooga keena bisha luulyo inaan lidhaahno aan waqti siino ayaga ay ku soo xaajoodaan warbixin noo keenaan waa qodob ma aha haddaan ka doodayna waa qodob kale anigu igama aha inaan seexiyo inaan diiday inaan ogolaada midna shaqadayda maaha muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamanku waxa ay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horay loogu qaybiyey xubnaha baarlamanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga dekeda berbere ay ka samaysanayso imaaraadka carabta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho